go-aankii ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir waxaan u aragnay in uu ahaa go'aan culays ah sababtii waxaa waaye maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka marka xukunkii maxkamadda gobolka horaan uga qaadanay racfaan marka isla asagii marka haddii uu soo cusboonaaday waxay noqonaysaa mid culays ku ah macmiilka luulsid cali ma gubin haddii luulsid cali uu gubi lahaa waa la sheegi lahaa ama adaa sheegi lahaa marka mar haddaanan lahaynin cid sheegaysa inuu sid cali luul gubay in asiga laga dhegaysto waa sax cadeymaha maxkamadda ay adeegsanaysa cadeymo ka baxsan waayo qolka guriga uu faldembiyeedka ka dhacay marka bannaankay ku saabsan tahay aniga waxa uma samaynaye macmiilkayga ayaa samaynayo wixii markaa munaasib ku ah meesha dhexdeeduna ka sheegay inuu cabasho u qaatay bulshada waa jeclahay ayaga dhammaantooda u baahan difaac marka allaha naga ilaaliyo inaan eedaysano noqonno ama aan dembi galno ani cid kasta oo soomaaliyeed waa u taaganahay sidcali keliya ma aha qof kastoo muwaadin soomaaliyeed oo gacanta dawladda ku jiro xaq wuxuu u leeyahay in la matalo oo loo qareemo qareemiddii aan samaynayaan aniga samaynooya marka bulshada waxaan leeyahay raalli iga ahaada ha i arkina cid si gaara cid u difaacayso ma filaayo maya qorshaheena sidcaliyaa hormuud noo ah asagaasaa na siinaya waxa aan samaynayna ama meeshaan aadayna taas ilaaha tilmaami karo laakiin waa rajaynaynaa haddaan eforti fara badan la imaado